faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi araxmaan iraxiim duhur wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warka duhur ee reediyo cadaada qodobada ugu doorka roon khilaafka u dhexeeya madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo hadalhaynta arrinkaasi oo ka jira magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo la sheegay inuu ka warwareegsanayo saxiixa dilka raggii ka dambeeyey dilkii iyo kufsigii loo geystay caaisha eliyaas aadan dowladda ruushka oo dowladda federaalk ah soomaaliya ka taageeraysa dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab maamulka jubbaland oo beeniyey weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada xoogga dalka iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsangoon ee duleedka magaalada kismaayo shirkadda d b wall oo walaac ka muujinaysa khasaare hantiyeed kadib markii waddanka jabuuti laga mamnuuc maamulka somalilan oo dowladaha taageera dowladda federaalk ahee soomaaliya ka dalbaday inaanay deynta laga cafin si aysan u burburin maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk ahee soomaaliya intaasi waxaa ayeen qodobada ugu doorkaroon warka duhuri rediyo cadaado goorra uu diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa maalinimo khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay labaatan iyo afarta bisha tobnaad sannada labaatan toban iyo sagaalka iminkii haatana warkii oo dhan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha jubbaland iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa soo shacbaxaysa iyadoona hadalhaynta arrinkaasi ay ka jirto magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya tan iyo markii magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland dil lagu geystay allaa naxariistay nabadoon sidi xaaji aadan oo ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ay soo shacbaxaya khilaaf u dhexeeya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni khilaafkan ayaa ka dhashay kadib markii madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe uu madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu ka dalbaday in baalis dhab ah uu ku sameeyo dilka allaa naxariistay nabadoon sidi xaaji aadan adoon oo xubno ka tirsan ciidamada sida gaarka uu amar qaatay madaxweynaha jubbaland ay ku dileen xarun ganacsi uu ku lahaa gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland ilaa ku agdhow xaafiiska madaxweynaha jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa inoo xaqiijiyey in iminka kismaayo uu ka taagan yahay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini khilaafkan ayaa yimi kadib markii madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe iyo xubno ka tirsan ciidamada jubbaland lagu amray in baaris dham ah ay ku sameeyaan dilka loo geystay nabadoonsiyada xaaji aadan adoon oo ka mid ahaa ganacsatada ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland saacadaha soo socda ee maanta ayaa la filayaa in madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe uu gaaro magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ee puntland si halkaasi kulamo ula qaato madaxweynaha khilaafka uu soo kala dhexgalay ee puntland said cabdulaahi dini oo isagoo ku sugan magaalada garowe ee gobolka nugaal ee puntland ilaa ku agdhow xafiiska madaxweynaha puntland said cabdulaahi dini oo qadka telefoonkan kula hadalnay ayaa inoo xaqiijiyen maanta madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe uu gaari doono magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ee puntland si uu madaxweynaha puntland said cabdulaahi dini ugu qanciyo in dilkaas ay geysteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna isaga ciidamadiisa aysan ku lug lahayn dilka nabadoonkaas lagu geystay gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland sidoo kale ilaa lagu kalsoonaan karo oo ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland ayaa raad iyo xadaad u xaqiijiyey in iminka kismaayo laga diramayo khilaafka hareeyey maamulka jubbaland iyo maamulka puntland hogaamiyaashooda taasoo ka dhaltay dilka nabadoonnada lagu geysto magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maalmihii lasoo dhaafay waxaa kismaayo ka taagna hadal haynta ahayd in iminka khilaaf u dhexeeya madaxweynaha jubbaland madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini ayaa taniyo markii dilka loo geystay nabadoonsiyada xaaji aadan oo kooxo hubaysan ay ku dilaan gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa wax xiriiro ula sameeyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe wuxuuna ku amray in la ogyahay saraakiisha ka dambeysa dilka nabadoonkaasi wuxuuna madaxweynaha u ka dalbaday in lasoo xiro islamarkaasna maxkamad loo soo taago dilka ay kismaayo ugu geysteen allaar naxariisteen nabadoonsiyada xaaji aadan adoon oo ka mid ahaa ganacsatada si weyn looga yaqaana gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose korneyl hore cabdinuur jaamac jookar oo ku sugan magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose oo qadka telefoonka aan kula hadlay ayaan weydiiyey hadalhaynta ka jirta kismaayo taas oo ah in iminka kismaayo uu ka taagan yahay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo sidoo kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini taas oo ka dhalatay dilka allaa naxariista kismaayo lagu geystay nabadoon saciid xaaji aadan adoon oo ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland
wararkaasu waa dheeraysanayaan magaalada dadku laakiin anugu haddee oday baanahay kalgalgaaradiisa runta ah ma hayo laakiin inuu ku weyn yahay kismaayo waa waa wa oo wax jiran waayo in oo halkaa aadaayo waa maqlaynaa culays weyn bay ku tahay axmed adistiisu waayo nin nin faamos oo ganacsada ah oo laga yaqaan xaggana halkana u dhashay baa jiray oo xildhibaanadii la socday martiqaadiyana u sameeyey waxyaabaha ay halka ka xiisaynayeen sida malabyo iyo waxaa capacity inuu isku dayay lixdanka qof oo ka imin xagga inuu martiqaado iyo madaxweynaha yarabaana inta kale sidaas sameeyeen marka meeshaanna ninkaan qof kasta oo si kasta ha ula jireen wax wanaaga ka sheegi maayo wanaagna ma fale marka nin marka stupidna ma ahayn waxa waxa aad ku taageersan tihiin waxaan waa wax aan suurtagal aan ahayn inuu hoos ka oranayo dhinaca kale xiriir aan la sameynay saraakiil xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka puntland ayaa waxay si hoose noogu xaqiijiyeen in iminka uu jiro khilaaf u dhexeeya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe waxayna sheegeen in iminka khilaafkaas uu yahay mid hoose islamarkaasna uusan hayn mid hadda soo shacbaxay waxaana arrintan haddii ay sax noqota imaanaya in madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe ku ga-doomo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa la sheegay inuu ka warwareegayo saxiixii lagu dili lahaa raggii ka dambeeyey dilkii iyo kufsigii alla u naxariistee caaisha ilyaas aadan xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya ayadoo dabayaqadii labada kun sideed tobankii ay ahayd markii dil iyo kufsi lagu geystay xaafad le israac oo ku taalla waqooyi magaalada gaalkacyo gobolka mudug allah u naxariistee caashe aliyaas aadan oo ahaa gabar daayar islamarkaasna wax ka bari jirtay goob waxbarasho oo ku taala magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxaa kufsi iyo dil u geystay afar nin oo lagu eedeeyey in dilkaas ay ka dambeeyeen waxaana intaas kadib ay kasoo muuqdeen maxkamadda weyn ee looga arabay maamulka puntland taasoo ku taala magaalada garowe gobolka nugaale ee puntland raggaas u ahaa afar nin islamarkaasna maxkamadda sare maamulka puntland ugu dambeyn ay ka xukuntay dil toogashaha hase ahaatee dhibaatadaas ayaa ahayd midda shacabka soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin ay ka argagaxeen islamarkaasna ay sheegeen in maamulka puntland ay tallaabo ka qaadaan dadkii ka dambeeyey dilkii iyo kufsigii caasho lagu geystay xaafadda israac ee ku taalla magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee gobolka mudug ee puntland dhowaana waxaa soo baxday in madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini uu diiday saxiixa nimankaasi toogsha lagu fili lahaa islamarkaasna waxaa la sheegay in raggan dilka lagu xukumay iyo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini ay ka wadarsan yihiin beel ka mid a beelaha dega deegaanada maamulka puntland siyaasi cabdiqaadir oo mar soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo la hadla raadiyaha cadaadow ayaa sheegay inaysan jirin in madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi diini uu diiday saxiixa lagu dili lahaa nimankan kufsiga ku xukuman islamarkaasna maxkamadda sare ee maamulka puntland ay ku xukuntay dib toogashaa siyaasi cabdiqaadir oo mar soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo sii hadlayay ayaa sheegay in dhowaan madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi diini uu saxiixi doono si nimankaasi dalka toogshaa lagu xukumay loogu fuliyo walaalow saddexdii maxkamadood oo dacwadu ay maraysayba arrimaha qabiilku waa dhinac ordayeen hase ahaatee marnana waxa uga suurtoobi mayn marka haddana waxay hortaallaa dacwadaas oo saxiix fulintaasi saxiixii madaxweynaha arrintaasi marka arrin beeleed baa ay ku dhammaatay iyo arrin qabiil baa lagu gala iyo waxaas ma jiraan arrintaasi waxay ga hortaallaa xafiiska madaxweynaha ayay taallaa kumanayaashiina xabsigay ku jiraan sidaan horey kuugu sheegay marka wax arrin beeleed ah oo ay ku dhamaatay ama dhex orordo ama ama lagu wareejiyo ama loo tidaayo wax ka jiraan ma jiraan wax inuu lugiyaa weeye haa go-aanka ugu dambeeya waa saxiix buu leeyahay saxiixiisii marka baadhiman hala fuliya hadduu yidhaahdo saa markuusa lahaa hore laga tuuganaya marka isagaa iskale go-aanka ugu dambeeya hadalka daahir cabdiqaadir oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa imaanaya xilli maxkamad ku taalla magaalada garowe gobolka nugaal ee puntland ay horey uga soo muuqdeen xubnaha lagu eedenayo dilka iyo kufsiga gaalkacyo lagu geystay allaah u naxariistay caashe aliyaas aadan oo ahayd gabar dayar islamarkaasna wax ka baranaysay goob waxbarasho oo ku taallay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland dowladda ruushka ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya ka taageeraysa dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan dalka ruushka kana qaybgelaya shirka iskaashiga ruushka iyo afrika ayaa waxauu kulan gaara la qaatay dhigiisa dalkaasi ruushka valadimir putin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed ciise cawad oo faahfaahin ka bixiyey kulanka labada madaxweyne ayaa sheegay in madaxweynaha dalka ruushka uu soomaaliya u ballan qaaday inuu ka taageerayo dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto ururka al-shabaab waxa uu sheegay wasiirka inay muhiim u tahay dalalka afrika ay soomaaliya ugu weyn tahay islamarkaasina dowladda ruushka ay sheegtay inay soomaaliya ka taageerayso dhinaca ammaanka kulligood hadda waxay soo dhaweeyeen horumarka soomaaliya kusii tallaabsanayso iyadoo kasoo baxday wakti dhib badan weli dadku waxay na weydiiyaan nabadgelyada iyo amniga dalku suu yahay taasi marka waa dee culays ay tahay inaan ka gudubno si ummadadu ay igu soo jeensadaan dalkeena ama ha noqoto mid taageero dhaqaale ama ha noqoto maalgashi marka anaguna runtaan uga sheegnaa waa u sharaxnaa adduunku aad ayuu interested ugu yahay qaaradda africa soomaaliya ugu dheer la maaragtay meel istraatiijiga ku yaala beero badan laga samayn karo wax badan oo kheyraadoo dhulkooda maaragtay hoostiisa diinla ay jiraan intaasoo dhan marka laysku daro waxaad arkaysaa in adduunka uu danaynayo soomaaliya oo amni amni xooggan leh ee u maalgashada waxay ka mid tahay arrimaha laga wada hadlayo ama iyagaaba maadaama ay ka mid yihiin dalalka ugu xoogan xagga la dagaalanka argixisada adduunka ama xoojinta amniga infrastructureka ama dalalku waxay uga baahan yihiin inay xoojiyaan amnigooda ay dal caanku ay yihiin isaan sheegay technolojiyada iyo waxaasoo dhan waxay iyagaaba volunteer gareey iyagaaba bilacba sheekada ah maxaanu idinkala qabanaa xagga amniga munaasabadda lagu taageerayo guddigii soo magacaabay madaxa xukuumadda maamulka galmudug ayaa ka socota magaalada dhuusamareeb caasimadda maamulka galmudug xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug waxaa ka socda munaasabad lagu soo dhaweynaya guddigai doorashooyinka ee uu soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug kaas oo la sheegay soo xuli doonaan xildhibaanada baarlamaanka labaad iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya munaasamadan ka socota dhuusamareeb ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo sidoo kale qeybaha kadunida ee bulshada ku nool deegaanada galmudug gaar ahaan dhuusamareeb munaasamadan loo dhigaya guddiga doorashooyinka uu soo magacaabay madax xukuumadda galmudug ayaa daba socotaa munaasabad kale xalal dhuusamareeb lagu qaatay taasoo lagu soo dhaweynaya guddiga doorashooyinka ee dhowaan ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku guuldareystay in xal ay ka keento maamulka eelasomal jimaaca ay ku haya dhuusamareeb gacanta waxaa xalay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kulamas kasoo horjeesta ay ku yeeshay xubnaha guddiga doorashooyinka galmudug ee soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnaha guddiga u magacaabay magacaabay madax xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakar cali xasan dowladda federaalk soomaaliya ayaa u muuqatay inay iska dhigatirtay caqabadaha ka imaanaysa hogaanka eelasun ay gacanta ku hay dhuusamareeb maadaama guddiga doorashooyinka ay magacowday uu si toos ah kulmo uga bilaabay dhuusamareeb halka ururka eelasunna ayadana guddi kale aan magacaabin islamarkaasna ay hadda dhuusamareeb ka socoto kulan lagu taageerayo sidoo kalena ay bilaabeen kulamo waxgaradka deegaanka ay kala tashan lahayeen sidii loo soo xuli lahaa xildhibaanada baarlamaanka labaad ee ka mid noqonaya xubnaha baarlamaanka ee galmudug si lamida musharaxiinta madaxtinimo ee galmudug qaarkood sida gamaal kuutaale iyo cabdiraxmaan xuseen odawaa oo mar soo noqday wasiirka arrimaha gudaha federaalk ayaa waxay ka digeen in galmudug laga abuuri karo xasilin durre taas oo ka hor imaanaysa gedi socod kale duniya lagu dhiso galmudug loo dhan yahay shacabka ku nool deegaanada galmudug ayaa walaackii u xoogana ka muujinaya xasrada siyaasadeed ee ka jirta dhuusamareeb waxayna shacabku dalbanayaan in dowladda federaalka iyo ururka lasunaa xal ay ka gaaraan khilaafka u dhexeeya taasoo ka dhalatay guddigii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee dowladda federaalk soomaaliya oo soo magacowday doorashooyinka galmudug maamulka jubbaland ayaa beeniyey weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidanka xoogga dalka iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsagoone ee duleedka magaalada kismaayo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegay in weerar ay ku qaadeen fadhisan ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsagooni ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland al-shabaab ayaa sheegay in weerar qaraxyo ku bilowda ay ku qaadeen saldhigaasi iyo halkaasin ay ku dileen in ka badan labaatan rag oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya oo garab militariga ka helaya kuwa maamulka jubbaland ee fadhiisanta ku leh duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee deegaanka baarsagooni afyeenka wasaaradda amniga cabdinuur ibraahim xuseen oo la hadla raadiyaha hadaado ayaa sheegay inaysan jirin wax weerar ah oo xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen fadhisan ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsagooni ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay duleedka kismaayo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo al-shabaab lagaga safaynayo deegaanada ay kaga soo yihiin deegaanka baarsagooni ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee jubbaland walaal aad baa umahadsan tahay haba yaraatee wax ka jiro ilaahay abuure ma jirto waa war wadkii galay weeye waa waa been aysan waxba ka jirin taa maysa imaan mana usoo dhowaan mana ahaa baarsanguuni meel si fudud ay kula wareegi karaan kooxaha naflacaariga ah marka shacabka soomaaliyeed guud ahaan waxaan uxaqiijinaynaa wax ka jira inna waa yaraatee inaysan jirin arrintaas maya walaal wax meeshaa ka jiray oo dhib ah ama ka dhacay midna ma jiraan waa shabaab dee meel ilaa ay dhowr iyo toban kilomitr u jirto jamaca mas-uuliyiin hoos yimaada heshaday hoobiyaal kasoo turtureen barsanguuri midna maysa soo dhawaan eri waxay ku dhacayeen tuulooyinka malaylia halkaasay ku dhacayeen ilaa iyo sideed kilomitr u jirta baarka waxaa anagana soo gaaray waxna qusay midna maaha walaal ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka ayaa ku sugan maya walaal wadada dheer ilaa iyo meesha la yidhaahdo koban ilaa iyo kismaayo meel haba yaraatee shabaab ay ku dhumaalsanayaan ama ay geli karaan ama ay joogaan ma jirto maasinta walaal dee waxaan dareemayaa guusha la gaaray iyo horumarka ciidamada iyagu ay gaarayaan iyo amniga ka jira guud ahaan jubbaland iyo gaar ahaan magaalada kismaayo waxaa lagu gaaray ilaahi subxaana watacaala fadligii dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan deegaano ka tirsan jubbaland ayaa waxay sheegeen in weerar ay ku qaadeen farisan ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka kismaayo waxayna sheegeen halkaas inay ku dileen xubno badan oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa jubbaland oo farisan ku leh duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland shirkadda d b wol ayaa walaac ka muujinaysa khasaare hantiyeed kadib markii dowladda jabuuti ay wadankeeda ka mamnuucday shirkadda d b wol ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ayaa sheegtay in muranka iyo dacwadii dhex martay iyagoo dalka jabuuti ay ku aadanaa muranka dekedda ay taasi dhaawac gaarsiisay shirkadda islamarkaasna ay ku adkaatay inay bangiyada caalamka ay ka helaan deyn ay ku maalgeliso mashaariicdeeda cusub da ayaa sababaha ay ugu adkaatay inay helaan deyn waxa ay ku sheegtay go-aankii dowladda jabuuti ay uga saartay shirkadda d b wol dalka jabuuti dekadii ay ku lehay dalka jabuuti islamarkaana shaqadooda ay saameyn ku yeelatay maamulka shirkadda d b wol suldaan axmed ayaa wakaalada reytors waxa uu u sheegay in go-aankii dowladda jabuuti uu dhaawacay kalsoonidii lagu qabay shirkadda iyo mashaariicdeeda ay maalgeliso hadalkan uu sheegay maamulaha shirkadda suldaan axmed isagoo ku sugan dalka ruwanda halkaas oo shirkaddu ay ka hirgelinayso mashaariic dhinaca adeegyada ah waxa uu sheegay in bangiyadu ay walaac ka qabaan sida loo dabaan qaadayo in haddii shirkadda lacag amaahayaan si ay u maalgeliso iyo in dowladuhu ay qaataan go-aanka jabuuti mid lamid ah ay qaataan mashaariicdii ay ka fulin jirtay shirkadda d b wol dalalkaasi dowladda jabuuti ayaa shirkadda d b wol waxaa maamulka dekadda ay kala wareegtay bishii february sanadka ayna soo dhaafnay sanadii laba kun toban iyo sideeda waxaana tilaabadaasi ay ka dhalatay muran soo jiitabaya tan iyo sanadkii laba kun toban iyo labadii maamulaha shirkadda d b wall suldaan axmed ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay in weli shirkaddu ay si shariico ah uga shaqeyso dalalka soomaaliya islamarkaasna ay haatan heshiis cusub ay la saxiixdeen dalka kongo maamulka somalilan ayaa dowladaha taageera dowladda federaalk ah ee soomaaliya ka dalbaday inay deynta laga cafin soomaaliya si aanay u burburin maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk ah ee soomaaliya wasiirka warfaafinta somalilan maxamuud muuse diiriye oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu si kulal u eedeeyey dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamuud muuse diiriye waxa uu sheegay in dalal badan xilligaani ay hubsiyaan dowladda soomaaliya islamarkaasna arrintaasi ay dhibaato badan keeni karto wasiirka warfaafinta somalilan ayaa shaaca ka qaaday in wadamada xilligan hubka siiya soomaaliya ay khatar amni ka abuuri ay khatar amni ay ka abuurayaan siyaasadda geeska afrika waxa uu xusay dalalka hubka ka taageera soomaaliya ay ka mid yihiin turkiga iyo eritereya waxa uu wasiirku sidoo kale beesha caalamka ka costay inaanay deynta laga cafin dowladda soomaaliya si aanay u helin dhaqaale ay ku burburiso maamul goboleedyada soomaaliya ayna ku qasto siyaasadda geeska afrika
waxaynu ogsoonnahay in baryahanba dowladda farmaajo ee fila soomaaliya fadhida ay isku dayeysay kow inay hub la siiyo oo weliba ay weydiisatay dalka eritrea iyo iyo turkiga horena ay u soo siiyeen dalal magacyadooda imika halkan aanan ka sheegin laakiin is ogsooni ha ogsoonaadaan dalalka hawshaa ku jira in hubka ay bixinayaan horta waa koowe international community-ga igad iyo auda dalalka africa in mamnuuc ka yahay soomaaliya in hub loo soo daayo waxii laisku ohan jiray somali democratic republic ee adeerkii muxuu ahaa farmaajo adeerkii magacii uu la baxee soomaaliya soomaaliya democratic laisku ohan jiray in hub loo soo daayo ha ogsoonaadaan hubkaa haddii loo soo daayo inay somalilan iyo geeska afrikaba hubkaasi khatar ku yahay oo uu khalkhal gelin doono iyo dhibaato aan muxuu ahaa loo loo joogin taa waxaan leeyahay aduuweynuhu ha ka digtoonaado hadday isaga u sii daayaana anana waa in lanoo soo daayaa taasi waa kow qodobka labaad wuxuu isku dayayaa oo kale oo ayaamaha baynu ogsoonahay inuu la meeraysanayaa adduunka halanaga saamaxo dayntii adeerkii galay dowladdii maxamed siyaad barre dayntii ay gasheen lagu lahaa in laga saamaxo oo inuunama xilligaa ka mid ahay waxaan leeyahay haddii dayntaa laga saamaxo marka laga saamaxo wuxuu isku dayayaa adduunka inuu dhaqaale ku weydiisto oo uu dayn ku qaato dayntaasi waxay keeni doontaa maanta oo dhowr dowladood waxoogaa u tuurtuuraan ama international community-gu wax siisiiyaan ayaa intii yaradii la siinayay wuxuu kaga sameynaya maamul goboleedadii iyo muxuu ahaaye culayska uu ku hayo waynu ogsoonnahay puntlandoo shalay ahayd muxuu ahaa maamulka koonfur galbeed oo daraad ahayd maanta oo ay tahay meesha la yidhaahdo jubbaland iyo galmudugu hadda ku dhex jiro aynu ogsoonnahay waxa uu ka wado hadduu dhaqaalahaa helo wuxuu isku dayi doonaa inuu khalkhal siyaasadeed geliyo gobolka oo dhan waxaanu leenahay dayntaas waa dayn dowladdii ugu dambeysay duntay ee magacii soomaaliya sidatay lagu lahaa lacagta la siin doonaa tu isagu keligii isticmaalay noqonaysaa xataa maamul goboleedada wax ka siin maayo tu u siyaasad iyo fadqalalo iyo burburin kula muxuu ahaa uu kula dagaalamo maamul goboleedada ayay noqonaysaa isla markaana uu annaga noogu soo tallaabsado uu noo soo kaadi tago waxaan horta isaga u sheegaynaa tallaabo kastoo xaggiisa ka timaado inaan anagu diyaar ka nahay laakiin adduunyeynaha waxaan sheegayaa tallaabooyinka ay qaadayaan in ay noqdaan dal degan oo dhisan oo heshiis oo soomaaliya laydha hadii wax la siinaya waxba kama qabno laakiin horta ma jirtaa filla soomaaliya joogaa ninkaa wax siinaysa ninkaa hubka u geynaysaa in la damacsan yahay idin weydiisanayaa ninkaa ka saamaxa ka saamaxaysaan daymihii la lahaa ee doonaya maanta inuu daymo qaato
baritoolana ogsoon inaanu dib ugu soo noqono inuu intaa meelaysto intii uu wax ku burburin karana ku burburiyo haddaa taas isaan khatar budel ayuu gobolku gelaya gobolku ha ka digtoonaado ururka muxuu ahaa igil ha ka digtoonaadaan muxuu ahaaye auda ha ka digtoonaato international communityguna ha ka digtoonaado arrimaha caynkaas taasaan muxuu ahaa maanta haddana soo fadhiista doonaya inaan u sheego aada iyo aad baad u mahadsantihiin salaam
intaas waxaa ku eg warkii duhur aad kala socotay rediyo cadaada warka marka xiga ammaana allah